ololuhu oo qayb ku ee qorshaha bilicdaha nagowka magaalada muqdisho iyo weliba isku kaalada iyo maamulka degmooyinka iyo waxda nadaafada iyo bilicdaha nagowka dowlada hoose ee xamara maamulka gobolka banaadir iyo weliba usaadiqnin andiray dadka ganacsida u hareero laamaga iyo ka xadgudubna nadaafada islamarkaana lan aqbalo doogna iyo qashinka iyo dhikanga wadada iyo ololagu nadaafadeed iyo ka sameeyana wadada dheer ee maka almukarama agaasimaha guud ee nadaafada iyo bilcidaha nagowka dowlada hoose ee xamara iyo bulshadanka baaqi iyo si wadajiraanka shaqeeyaga nadaafada iyo bilcida magaalada muqdisho si lanka diyaar garoowa toddobaadka xoriyada soomaaliya waxaan ka shaqaynaynaa maka almarama sayidka ilaa iskooska nambar afar shaqadan oo ugu diyaar garoobayno isbuuca xorriyadda ka juun iyo kowda luulyo oo uu noogu amray in la hagaajiyo waddooyinka caasimadda duqa magaalada muqdisho mudane xasan maxamed xuseen muungaab oo nambar wan ay u tahay qorshihiisa koowaad ay tahay nadaafadda iyo bilicda caasimadda siyaasaddiisa koowaad ka dhigtay marka horena annaga tawaaxa nadaafad ahaan magaaladaanaan ka shaqaynaynay muddo culayskeeda ay leedahay laakiin haddana waxaa waajib nugaa inaan ummadda u adeegno in caasimaddii dib u hagaajin iyo dib u nadiifin lagu sameeyo maadaama xilli roobaadyo lagu jiro oo roobka oo iska socdo waxaan rajaynaynaa in caasimadda dhallinyarada ku nool ee maalmaha xurriyadda u istaagaan ee maalmahaasoo ah maalmo nugu weyn oo diyaargarowga maalmaha xurriyadda ay u istaagaan nadaafadda deegaanka iyo nadaafadda caasimadda iyo bilicda caasimadda iyo maalmaha si loo weynayn lahayna waxaan rabaa in dhallinyarada soomaaliyeed caasimadda deggan ay nagala qayb qaataan waxaan habeenadan iclaaminay brogaraamkayna dib u ifi magaaladaada dib u nadiifi magaaladaada u diyaargarowga maalmaha xorriyadda waxaan sidoo kale ku ammaanayaa shaqaalaha waaxda nadaafadda ee dowladda hoose iyo shaqaalaha waaxda gaadiidka iyo shirkadda nadaafadda ifi iyo maamulka gobolka banaadir iyo guddiga oo duqa magaalada oo u magacaaba maalmaha xorriyadda oo iyagana dardargelin oo diyaargarow ku jiro waxaan diyaar u nahnay hawr iyo habeen inaan xilliyada roobaadkana aan dadkayna shacabkayna socodka waddooyinka aan ka shaqayno furista biyaha yaalla iyo nadiifinta haddana laamiyada waxaan mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaadna aan diyaar u nahay habeen iyo maalin inaan ka shaqayno qurxinta magaalada iyo bilicdeeda insha allahu tacaala waxaan sidoo kale u mahadcelinaa duqa magaalada muqdisho oo nu garab taagan siyaasadda nadaafadda iyo bilicda caasimadda oo bariiradeedka koowaad u tahay ama mudnaanta koowaad u tahay ololagun iyo weliba isku kaaladay maamulka degmooyinka iyo waxda nadaafada ee bilcidaha nagowka dowlada hoose xamara waxda gaadiidka dowlada hoose iyo maamulka shirkada nadaafada si lahanaga bilcida deegaanka si lanka diyaar garooba toddobaadka xorriyada soomaaliya